sidaan idinkugu sheegnay warbixinteenii galabta madaxweyne farmaajo ayaa dalbaday inuu la kulmo xubnaha midowda musharixiinta mucaaradka si ay uga heshiiyaan arrinta doorashada fariinta wuxuu u soo dhiibay cali guudlaawe iyo qoorqoor wuxuu sidoo kale ku quruxsaday kulankii uu maanta la qaatay wakiilada beesha caalamka caawa waxaa qabsoomay kulan u dhexeeya hogaamiyaasha hirshabeelle galmudug iyo midowda musharixiinta mucaaradka kulanka waxaa dhanka mucaaradka ku matalayay xasan sheekh sheekh shariif xasan khayre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabduqaadir cusoble cali markii ay labada nin ee guudlaawa iyo qoorqoor soo gudbiyeen farriintii ay farmaajo ka sideen ayaa la weydiiyey jawaabtii iyaga laga sugaayo oo ahayd inay farmaajo u caddeeyaan inay ka soo horjeedaan muddo kororsiga taasoo dhalisay dood adag iyo buuq qoorqoor iyo guudlaawe waxay markii hore musharaxiinta kula ballameen inay u tegayaan farmaajo oo ay u sheegayaan inay ka soo horjeedaan muddo kororsiga oo ay rabaan inay mowqifkooda caddeeyaan si uusan bannaanka uga maqalna ay hadda ugu yimaadeen laakiin waxay caawa la yimaadeen inuu farmaajo ogol yahay inuu muddo kororsiga ka laabto oo doorasho la qabto laakiin uusan haynin cid uu doorashada kala heshiiyo hadalka guudlaawe iyo qoorqoor wuxuu ahaa farmaajo wuxuu yidhi waan ka daalay afisoni siciidani iyo axmed madoobe doorasho ma rabaan waxaan la ahay cid aan kala heshiiyo doorashada ee mucaaradka iyo ballamiya haddii ay diyaar u yihiin inaan doorashada ka heshiinno arrintan ayaa la yaab abuurtay waa hadal la rabo in mucaaradka looga reebo puntland iyo jubbaland iyadoo loo bandhigayo xubnaha mucaaradka doorasho ay ka maqan yihiin dan iyo axmed madoobe cabdiraxmaan cabdishakuur ayaase dood adag la yimid taasoo ahayd inaan cali guudlaaw iyo qoorqoor loo dirin inay farmaajo fariin uga soo qaadaan ama ay dhex galaan isaga iyo mucaaradka balse loo diray inay u caddeeyaan mowqifkooda muddo kororsiga sidoo kalena la rabo inay shirka isniinta ka caddeeyaan mowqifkooda buuq ayaa la sheegay inuu bilowday markii qoorqoor iyo guudlaawe loo sheegay inay ka hadlaan wixii lagu ballamay ee muddo kororsiga oo ay iska tuuraan fariinta uu farmaajo u soo dhiibay ee kala qaybinta lagu tilmaamay intaa kadib cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa la sheegay inuu kulanka ka soo baxay isagoo caraysan iyadoo ay isku hareen cali guudlaawe qoorqoor iyo musharixiinta kale ee mucaaradka fariinta farmaajo u soo dira musharixiinta ee ah inay kulmaan ayaa durbe laga bixiya digniino siyaasadeed waxaase ka daran waxa fariinta ku laran oo ah inuu rabo inay doorashada kala heshiiyaan oo uu wax heshiisa ka waayey dani iyo axmed madoobe haddii mucaaradku aqbalaan kulankaas oo ay diyaar u noqdaan inay farmaajo kala heshiiyaan doorasho ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland waxay soo afjari doontaa qorshihii midaysnaa ee mucaaradka gaar ahaan ku tiirsanaantii puntland iyo jubbaland farmaajo oo maanta u tega wakiilada caalamiga ayaa u sheegay inuu xalinaya tabashooyinka mucaaradka uuna hubo inay ka heshiin karaan qabashada doorashada ee labada sano ah haddana uu erga u diray taas oo la sheegay inay ka yaabisa wakiilada beesha caalamka waxa uu diiday farmaajo inuu ka laabto muddo kororsiga isagoo dhinaca kale u sheega beesha caalamka inuu dejinayo xaaladda amni ee dalka kulankii maanta ee farmaajiyii beesha caalamka natiijo weyn lagama gaarin waxaase lagu ballamay kulamo kale lama yaqaana waxaa ka soo bixi doona kulanka buuqu ka dhashay ee weli u socda mucaaradka iyo hogaamiyaasha galmudug iyo hirshabeelle laakiin sidaan faaqiidaaddeennin galabta idinkugu sheegnay tani waa farriin weyn oo bannaanka soo dhigi karta habfikirka macnaha iyo jihada mucaaradku socdaan maxay kula taadig